maalintii labaad ayaa la hor keenay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari siyaasi muuse cali jaamac oo muddo saddex cisho ah ku xiraa saldhigga bartamaha ee magaalada boosaaso eedaynaya istifaac kadib ayaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari abubakar cabdinuur jaamac waxa uu ku dhawaaqay xukun ah in siyaasi muuse cali jaamac ay maxkamaddu ku xukuntay sanooyin xariga hase ahaatee ay maxkamaddu cafis u fidisay iyadoo loo eegayo da-da iyo dhinaca caafimaadka muuse maxkamaddu markay aragtay eedda xeraarinta iyo difaaca qareenka iyo eedaysanaha markay aragtay caddaynta la hor keenay markay aragtay qiraalka muuse siduu ugu warbixiyey markay u caddaatay in aan la keenin wax caddayn ah oo lid ku ah sababta la sheegay oo lagu ilhaameeyey garsoorka iyadoo eegaysa duruufaha jira qiimaynaysa culayska dacwadda cadeymaha iyo jawaabaha la bixinayo waxay go-aan ku gaadhay sidan soo socota maxkamaddu waxay u cuskatay qodobka laba boqol lixdan iyo sagaal oo xarigiisu ilaa saddex sano gaarayo faldembiyeedkaasna uu cuskan yahay waafaqsan yahay qodobku waxay uga soo qaaday laba sano xariga waxayse maxkamaddu tixgelisay codsiga qareenka duruufaha jira owgood dhinaca da-da iyo xagga caafimaadka waxay maxkamaddu awood u yeelatay inay qaadato ama ka aamusto laba boqol lixdan iyo sagaal oo ay qaadato tixgeliso boqol afartan iyo toddoba xeerka ciqaabta soomaaliyeed kaasoo sheegaya dhinaca da-da in ay maxkamaddu ka cafin kardho xukunkaa ku dhacay mar qura faldembiyeedkaas oo uu galay muuse cali jaamac maxkamaddu waxay waafajisay qodobka boqol afartan iyo toddoba xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna cafisay markii uu xaqa u lahaa iyadoo loo sababeynayo dhinaca da-da iyo caafimaadka maxkamadduna xorriyaddiisa u celisay wabilaahi towfiiq siyaasi muuse cali jaamac ayaa si weyn u soo dhoweeyey go-aanka maxkamaddu ay cafiska ugu fidisay isagoo maxkamadda horteeda ka sheegay in dhaliishiisu ay ahayd toosin aada ugu faraxsanahay in xorriyaddaydii dib laygu soo ceshay taasoo ahayd xaq dastuuriya oo aan leeyahay waana ku faraxsanahay waana u mahad celinayaa maxaa la dhahaa garsoorka xeer ilaalinta iyo guddoomiyaha intaba sida xukunka halkii ay waafajiyeen oo ay mariyeen aniguna waxaan caddaynayaa in iyagaba aan uga lehjeclo badnahay dalkayga arrintuna waxay ahayd arrin toosina oo dhaliilah oo la doonaya in dalka la hagaajo qaladaadka jirana la saxo laakiin ma ahay nin dembiilaha oo dembi gala ama u bareera mana u samaysnayn aqoonta iyo da-da iyo waayo aragnimada ii diidaysa waxaana aad iyo aad u soo dhoweynayaa kuna faraxsanahay in xorriyaddeeda aan dib u helo muuse cali jaamac ayaa maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari waxa ay ku soo eedeysay qodob ka mid ah biyaan ay ku dhaliilayeen maamulka puntland qaar ka mid ah odayaasha gobolka bari ee magaalada boosaaso hase ahaatee waxaa si gaar ah loogu eedeeyey muuse in garsoorka puntland uu u gafay faadme yaasin jaamac v o a boosaaso